Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibyo shidaalka sida naaftada iyo baasiinka suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Qiimaha shidaalka ayaa suuqyada Jowhar la iibinayaa lacag dhan hal doolar, halka markii hore la iibin jiray hal doolar iyo bar, sababo la xiriira dhibaatooyinkii hore oo ka yaraaday gaadiidleyda keenta shidaalka. Mid ka mid ah ganacsatada iibiya shidaalka suuqyada magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay hoos u dhaca qiimaha shidaalka.
Qiimaha shidaalka hadda magaalada Jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii hore markaas shidaalka aan ku gadi jirnay maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litirkii waxaan gadnaa labaatankii litir waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar ayaan gadnaa ama litirkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban doolar oo labaatankii litir markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale labaatankii litir waxaan gadi jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar aan gadi jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gadi jirnay labaatankii litir hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan senti waaye marka waxaa keenaya marka hoos u dhacaas oo hadda markaas shidaalka qiimihiisa ku yimiday oo ibil kor u kacsanaa hadda laakiin xogaa qiimo jabanaa jiro waxaana keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahan waa iska jireen roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaaha maad iskale hadda booyadii muqdishoan shidaalka keysanaa oo muqdisho kasoo rarato maadaama ay wada dheer ay soo mareyso oo afkooda kasoo wareeganayso shabeelaha hoose ay kasoo wareeganayso kadib ay shabeelaha dhexe usoo gudbayso magaalada siis jowhar marka alxamdulilah qiimo dhimis aada iyo aada u fiican oo qurux badan had jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd qiimaha gaadiidka wuu kugu kordhayaa qiimaha shidaalka wuu kugu kordhayaa wado xumo aada iyo aada u baahsan aada u jirtay laakiin hadda qiimaha aan shidaalka gadno maasha alla alxamdulilah dadka markaas kastamarka nagu xiran discounti fiican ayay heleen oo lacag fiicanaa ka dhacday labaatankii litir hadda waxaan gadnaa oo basiinka ah sagaal iyo toban doolar labaatankii litir oo naftadana waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar marka qiimahaas ayaan kala iibinaa maasha allah